maxkamadda gobolka banaadir ayaa qoys soomaaliyeed ku wareejisay dhul muddo ka badan soddon sano laga haystay munaasabadda wareejinta dhulkan ayaa waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud saraakiisha ciidanka booliiska iyo dadkii lahaa dhulkan guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud oo wareejiyey dukumentiska dhulkan ayaa digniin u diray dadka haysta dhulka aysan lahayn
inaan ku wareejino dhulkaas oo loofuliyaal ay ka yihiin dhexaltooyada marxuum cali gacal afrax oo loofuliyaal ah sidoo kalena laga fulinayo oo lagu fuliyaal ay ka yihiin cabdulaahi sheekh maxamuud jimcaale iyo abshir maxamed cali oo wakiil u yahay cabdifataax axmed cali xukunkan maxkamadda oo soo baxay muddo dheer galka fulintana muddo dheer la furay xilligan ilaa xilligan waxaa muwaadinadan safiyo oo dhexaltooyada wakiil u ah ay raadinaysa inay xaqeedii lagu wareejiyo maxkamaddu ku wareejiso maanta ayaana ilaahay wuxuu qadiray in la wareejiyo oo boolisku shaqadan fiican ay ka qabteen oo dhulkay u diyaariyeen in loo fuliyo maxkamadduna wareejintiisa maanta u taagan tahay waxaan rabaa inaan ku wareejiyo dhulkii marxuum dhexaltooyada marxuum cali gacal afrax safiyo cali gacal oo dhankayga bidix taagan oo wakiil ka ah dhexaltooyadaas oo maanta xaqeedii dhulkan cabirkiisu yahay afartan lagu dhufto soddon oo ku yaalla halkan degmadan howlwadaa ku yaalla in aan ku wareejino oo maxkamaddu ay dhulka ku wareejiso maanta wixii ka dambeeyana xaq ay u leedaasi dhammaystiran ama rasmi ah ay xaq ugu leedahay inay ku tasarufto hantideeda oo ay gada karto oo ay hibayn karto oo ay kiriiso karto oo sida ay doonto ugu tasarufi karto waxaan rabnaa inaan halkan digniin aan uga dirno dadweynaha soomaaliyeed ee dadka walaalahooda xaqooda maxkamaduhu u sugeen heesta in ay ka waantoobaan runtii xaqa qofka muwaadinka oo muxuu ahaa aad haysato dulmi ku haysato wax adduunye aakhire laga macaashayo maahan waxaa ku soo aroora xuquuqda ama dhulka dadka la dulmiyo dhulkaas maaragtay dadka laga qaato oo xoog looga haysto waciid fara badan oo axaadiis fara badan ay ku soo aroortay oo xadiiska sheegayo ciddii dulmiya hal taako oo dhul ah in qiyaamaha toddobada dhul maaragtay qoorta loogu duuduubayo taasoo qofka bixi karta oo bini aadan aani jirin sidaa darteed ay waajib ku tahay qofku inuu ilaaliyo xaqiisa xaqa muslimka walaalkiisa uu ilaaliyo si uu xaqiisuna u ilaalsamo asagana ay u noqoto muxuu ahaa inuuna ku takrifalno aakhirana muxuu aan loo qabsanin qaantaas runtii lagama bixi karo in soddon sano labaatan sano afartan sano dhul iska haysato qofkii lahaa oo loo sugana aadan cafis weydiisanin oo aadan dhihin iska kee cafi suurtagal maahan waana adag tahay qofka muslimkaana waxaa laga rabaa arrintaas inuu ka waantoobo waxaan rabaa inuu ku wareejiyo safiyo cali gacal oo wakiilka dhexaltooyada reer cali gacal oo dhulkan milkiyadeeda iska leh oo maxkamadaha dalku ay u sugeen xukunada kala duwan oo saddex xukun ah haddana maanta stagekii fulinta oo dhulkeeda in lagu wareejiyo maraya safiyo soo dhowow waxaan rabnaa inaan kugu wareejino dhulkii maxkamadda gobolka banaadir ay u taaganta inay kugu wareejiso safiyo cali gacal oo lagu wareejiyey dhulkii ay lahaayeen ayaa ka mahad celisay magacayga safiya cali gacal afrax oo dhulkan dhexaltooyada cali gacal afrax aan wakiil ka ahay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa runtii dadkii maxkamadihii kasoo shaqeeyey muddada dheer ahaayeen dhulkaanoo muddo ilaa soddon iyo saddex sano iga maqnaay oo dacwana ku jira dhowr iyo toban sano shan iyo toban sano aan hadda dacwad ilaa maxkamadda xukunka sare aan kusoo raayay ilaa wax walbo aadan horta dowladda iyo dadkii kusoo dadaal ugu mahad celinaa maxkamadda gobolka banaadir ayaa muddooyinkan waday qorshayaal ay dadka soomaaliyeed ee dhulka dulmiga looga haysto ay kula wareejinayso